munaasabad xariga looga jaraya masiska sheeqeen ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa ka qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug culumo iyo qaar kamida bulshada magaalada gaalkacyo munaasabada ayaa lagu muujinayay sida ay muhiim u tahay dhismaha masjidka hagaajinta iyada oo looga hadlay doorka ay masaajidu ku leeyihiin xoojinta diinta islaamka ugu horeyn waxaa ka hadlay xarigjarka masjidka sheekh maxamed macalin abshir isagoo oo faahfaahin ka bixiyey marxaladihii uu soo maray dhismaha masjidka
dad badan ayaa odhanahaya masjidku goormee dhammaanaya ramadaankii dhoweyto isagoo qabyo ah dad ba ayla soo hadlo waxay yidhaahdeen intaa iska xaaqxaaqanno aynu taraawiixda iskaga tukan suurtagalna maynan ahayn alxamdu lilaahi maanta uu inoo dhammaaday ramadaankii ka hor buu inoo dhammaaday ramadaankiina fooduu inagu soo hayaa masjidku saddex dabaq buu ka kooban yahay qaybtii dumarkuu leeyahay wuxuu leeyahay oo uga bedelan yahay masaajid badan ee magaalada ku taala lagana yaabo kii koowaad inuu yahay inaynu ugu talagalnay mukayafaad lagu xiray kuwa hadda halkan ku xiran oo kale iyo kuwo waaweyn oo istaag ah oo ayaguna qabowga ka qayb qaadanaya si xilliga kulaylka ee ramadaanku inta badan kulayl buu kusoo aadaa si loogu tukado
dhanka kale xildhibaan maxamed xuseen tahliil caloolgeel iyo taliyii hore ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdi weli jaamac gorod ayaa si wada jira u sheegay qiimaha ay leedahay in bulshadu ay tagaan goobaha lagu cibaadaysto
waxaan u ducaynaynaa dadkii masaajidkan ilaahay dartiis u dhisay wax ku darsaday xoog geliyey xoolo geliyey waxaan leenahay jasaakum allahu khayran ilaahay miisaanka aakhiraha idiin saaro waxaan rabaa marka hore inaan idhaahdo culimada masaajidkaas quruxda badan la dhistay ujeeddada ay u dhisteenna ah dadka in muxuu ahaa garaadkooda iyo aqoontooda diineed barnaamijkaani waan ku soo gaaray wuxuu ka hadlahayey muxuu ahaa dib u heshiisiinta nabadda iyo amnigu ka hadlahayay ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle mareexaan waxa uuna ka qaybgalayaasha kala duwan kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan goobaha loo asteeyey faafinta diinta islaamka dadkii masjidkan sheikhayn geliyey wakhtiga iyo maalka iyo maskaxda waxaan leeyahay marka hore ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo miisaanka aakhirana ilaahay ha ugu daro aabbayaasha wiilasha dhalay oo ka soo tegaya wiilashana ha lagu tarabiyeeyo masaajidada haddii ilaahay idmo xarajadka masjidka sheeqeyn ayaa ku soo aadaya xilli ay fooda nagu soo hayso bisha barakaysan ee ramadaan taas oo inta badan bulshadu ay xaadiraan goobaha lagu cibaadaysto ee masaajidka